haatanna waxaa dhegeystayaasha aan u haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ay wada sugayeen hambalyada iyo heesaha cashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daamire
barnaamijka hambalyada iyo heesaha kahayna waraaqo fara badan oo naga soo gaaray dhegaystayaasha barnaamijkan sida weyn ugu xiran iyo asxaabtooda ayaanu haynaa annagana heesaan ugu talagalna iyo heesto weliba ay naga soo dalbadeen labadana waanu haynaa marka sida caadiga ah aan ku bilaabo warqadda ugu horreysa galabta hayo waxay ka timid hooye maryan nuur ducaale sahre ciidla nuur waa waryaheenna iyo raxme ciidla nuur waa dhammaan ilme ciidla nuur axmed a ku jira ifraax way ku jirtaa xasan nimco najma ibraahim maxamed mumtaaz mubaarak muha dhammaantood waa ilme ciidla nuur maasha allah dhammaantoodna waxay hambalyo iyo bogaadinna u dirayaan xasan cumar nuur dacar iyo marwadiisa kaltuun maxamuud cabdulaahi oo meherkoodu uu ka qabsoomay baa layidhi magaalada hargeysa waxay leeyihiin reerkii isku raaga ubad khayr qabana kale hela ilaahay idinka dhigo heesna way soo dalbadeen ibraahino laakiin intaanan heesta u gudbin warqadaad hayso dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray ismaaciil maxamed ciise musbaar iyo waxay yidhahdeen negeeye cali khaliif safiirka loo yaqaano iyo maxamed geydh caabi iyo rashiid uu guuleed xeyd dhammaantoodna waxa ay joogaan somalilan iyo etoobiya waxayna jecel yihiin inay hambalyo meher ay hawada u marayaan heestan ay u cayaaraan farax maxamed ciise musbaar iyo waxay yidhaahdeen cabdiqaadir maslax cali oo meherkooda uu ka dhacay diridhabo laba iyo labaatankii bishan february ee sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaanay leeyihiin gacal iyo sokeeyow guurkiina lagu farax guulo lagama waaye gobonimo ku aqalgala
wa waaba la soo gabiye aamiin tan raacinaynaa iyagaa warkii soo dhameeyey warqadan haddaan raaciyo intaanan soo qaban heesta ugu horreysa barnaamijka waxay ka timid ismaaciil xuseen farjar waaw maanta wariyaashun baaba saas u dananaya ibraahim malaha asxaabtoodii baa la galay iyo maxamed ismaaciil waa beri iyo cabdishakuur ismaaciil waa beri iyo khadar cabdiraxmaan maxamuud iyo maxamuud siciid daahir dhammaan dadkani waxay hambaliyo dhalasho ah u dirayaan baa la yidhi amiirka cumar ismaaciil waa beri iyo sidoo kale amiiradda baa layidhi kaltuun maxamed oogle oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari magaca waxaa layidhi caasacuud ayaa loo deynayaa hees banaadira ah iyo ducadana waa daanduri ibraahim halkan waa lasoo kala qaybiyey wiilkan u dhashay cumar ismaaciil iyo kaltuun maxamed waxaa layidhi magaca waxaa laga rabaa inay soo bixiso caasacuud haddiiba magaca bixi lagu go-aayo magac waan hayaa ima dhibayo ibraahimna waxaa la yidhi hees banaadir ah ayaa laga rabaa isaga iyo ducada iyo ducada
marka magaca bal maxaad soo qaba lahayd
waa wiil ku dhashay magaalada boosaaso sooma mar haddaad tiri waxaan u malaynayaa in magacyo badan ay maskaxdaada ku wareegayaan magacyo fara badan ayaa maskaxdeeda ka guuxaya laakiin haddiiba ay ku go-aan indhahaas ku qabo inay magacii ka qaataan indhahaas ku qabo waa agtaalaaye waxaan u bixin lahaa maxamed amiin maxamed amiin magacaas caruur kale hore noonu bixiyo ogow marka maxamed amiin waa magacyada aan ugu jecelahay kan ugu horeeya waa magac wanaagsan maxamed amiin waxaa leenahay soo barbaar allah kaa dhigo kii dalkaaga iyo dadkaada iyo waalidkaaba anfaca waxaan markana dhegeystayaal idiin soo qabanaynaa heestaan kudhigeedu yahay raxma waxaa ku luqeynaya maxamuud cumar waa saar maxamuud
subayo raysiyo warwaaqale reexaanu doowe waral jacaylku waa roob amadeeba subayo raysiyo warwaaqale reexaanu dooweye weliyo rafiiqi weeye ubaxa weeye farxada adka ويليو رفيقي ويا وضحى ويا فرحة الدويتا رونا الله هيدا عمر روحه وربه وحبهم يا دولار عشوق wadadhisaanoy ubad cadabaystan isu raagan weligood eeroona lahayga eeruxba ruuxa uu rabo iyadoo la racsho eer wadadhisaanoy ubad cadabaystan isu raagan weligood
intaas haddaan kaga gudubno heestii raxma iyo codkii seer maxamuud dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray asxaab badan waxaana yidhahdeen waxaan marka hore aan salaamaynaa guud ahaan shaqaalaha v o a gaar ahaana daadiyaasha barnaamijka caashicuud iyo daanduray waanu idinka guddoonnay waxaana ay yidhaahdeen waxaan jecelnahay in aan hambalyeyno oo aan bogaadino arooska faarax cabdiqaadir cali dhicis iyo igraan ibraahim sheekh cumar oo ka dhacay dalka sacuudi arabiya gaar ahaan magaalada damaam waxaana aan habay yidhaahdeen cabdiqaadir cali iyo xaaskiisa faaduma xamse bashiir axmed yaasiin maxamed gabood iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa hooyo fawziya yuusuf iyo dhammaanba reer yuusuf cadar aabe cabdiqaadir cali iyo dhammaanba reer cali dhicis iyo faaduma cali dhicis iyo xamdi cali dhicis iyo qadra cali dhicis iyo cabdiraxmaan cali dhicis qadar cali dhicis waa hagaag warqadanna haddaan soo qabto ibraahino waxa ay ka timid hooye shamis cabdi carte sahra maxamed xasan buuni iyo sacaada maxamed xasan buuni waa dhammaan ilmo maxamed xasan buuni shamis baa ku jirta maxamed xasan buuni roodo maxamed xasan buuni hodan maxamed xasan buuni iyo kaafiya maxamed xasan buuni iyo deeqa maxamed xasan buuni waa dhammaan ilmo maxamed xasan buuni bilaana maxamed xasan buune iyo cabdiraxmaan maxamed xasan buune midna lagama soo tegin maasha allah dhammaantoodna waxay kala joogaan u k iyo magaalada boran baa layidhi waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdinaasir maxamed xasan buuni ma anaan garan in reerka mid ka mid a iyo naciimo cabdinaasir cali qadac oo wiil ugu dhashay dalka jabuuti wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdi muncim soo barbar ayaan leenahay bay yidhahdeen annaguna waxaanu leenahay aamiin soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa manfaca aamiin waa tahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo nuur ciise iyo dahabo nuur faray iyo carruurteeda hibo iyo cabdulcasiis geni nuur faray iyo saygeeda isaaq baaley iyo waxay yidhaahdeen farxiyo nuur faray iyo saygeeda sanka iyo cabdisamad nuur faray iyo xaaskiisa iyo hooyo xaliimo macalin xasan iyo aamine ibraahim maxamed iyo muslime ibraahim maxamed aadan ibraahim maxamed iyo xaaskiisa faadumo maxamed xuseen ibraahim maxamed iyo xaaskiisa weli axmed siyaad iyo cabaas abuukar cabdalle iyo salaad cali maxamuud iyo siciid xaaji iyo cabdiraxmaan sheekh isaaq qoslay iyo yuusuf maxamed nuur iyo cabdirashiid maxamed cabdiraxmaan iyo maxamed muxidiin atiya iyo xawaluul dhammaan dadkaasna waxay jecel yihiin inay hambali u diraan cabdiraxiim nuur faray iyo xabiibo ibraahim maxamed oo wiil ugu dhashay shan iyo labaatankii bishan february netherlands gaar ahaan bergen obsom wiilkaasi waxaa loo bixiyey fa'aad cabdiraxiim nuur waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay xaggii heesaha ayaan markale ku noqonaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa heesta onkod waxaa ku luqaya maxamed diike
wayna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka baryi lahayo haddaan samar odhan lahaa wayna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka baryilayo haddaan samar odhan lahay markayse kugu ahaatay abkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugadaaci badan markayse ku ahaatay abkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugadaayo badan hadana kamayeed baxee allah tise lagu socdaayo nasiibkan la eegayaa dana kamaeed baxee sidii sidii golol karee ayaan ku admeeraya anigu cawa haddaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada hadaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada niyo baayuma qabeen haddaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen oo baahyo ma qabeen agaan kugu dhammaysan lahayo urkiyo qalbigaygu misale indhuku may qaban kareen naftuuse aad migalay astiyo aan talo lahay ayo ayo ayo rugagan in badan markuuse aad migalay astiyo aan talo waa tahay codka macaali fanaanka maxamed bikey intaasi balanu ku dhaafno dhinaca waraaqaha mar kale dhinacood haddaan jalleecn ibraahim oo warqaxaan soo qabtay waraaq loogu hambalyanayo waa meher dhacay waxaana la yidhi marka hore waxaana salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka caashi ibraahim aadan caashucuud waa magaciiga ilaa xaafada la gaarsiin rabay iyo sidoo kale ibraahim xasan garabey daandure dadna yaqaanaaba soo qora warqadan asxaabta hoos ku qoran baa la yidhi waa tahay balan u fiirsaday kaade axmed xasan cawke waa tahay wariyaashii baa ugu horeeya xasan maxamed yuusuf dhammaantood waa wariyaal ismaaciil xuseen farjar waa waryaheena ismaaciil maxamed gadiid khadar maxamed cakulle iyo abiib iimaan xasan iyo faysal cabdi axmed iyo maxamed mahad dhamac iyo sidoo kale mubaarak taani iyo cabdifataax cumar cabdulaahi iyo maxamed libaax riyaale iyo mustafe jawhar aw cali iyo khaalid jaamac qodax iyo khaalid maal iyo mubaarak maal dhammaan asxaabtaasi waxay hambaliyo aan la soo koobi karin ay u dirayaan baa la yidhi boqorka mustafe maxamed daahir iyo boqoradda raxma maxamed yuusuf oo meherkoodu ka dhacay koob iyo labaatankii bishan aynu ku jirnay february magaalada hargeysa sidoo kalena aqalgalkoodu ka dhacay baa layidhi isla magaalada hargeysa loo kala kici maaya layidhi ibraahim xaaladan oo kale markaad aragto meheri aroos isku duuba waa tahay shan labaatanka bisha february dhammaan asxaabtaasi waxay duco aan lasoo koobi karin baa la yidhi hawada u marinayaan qoyska cusub heesa cajiib ah oo arooskana way codsanayaan baa la yidhi waa tahay heesa cajiib waanu haynaa mar dhow ka warsuga dhammaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo karuuro daahir awaare iyo aabe sheekh bashiir sheekh maxamuud iyo cabdiqaadir sheekh maxamuud iyo abees sheekh maxamuud iyo caamir sheekh maxamuud iyo xaliimo sheekh maxamuud iyo xaawo sheekh maxamuud iyo sacdiye sheekh maxamuud maryan sheekh maxamuud salaado sheekh maxamuud iyo aamine sheekh maxamuud iyo nadiifo sheekh maxamuud iyo waxay yidhahdeen doctor maxamuud bashiir sheekh maxamuud iyo xildhibaan cabdiqaadir sheebe sheekh iyo waxay yidhahdeen doctor cabdulqaadir bashiir sheekh maxamuud iyo injineer cabdifataax bashiir sheekh maxamuud iyo maxamed bashiir sheekh maxamuud iyo cabdulaahi bashiir sheekh maxamuud iyo caashe bashiir sheekh maxamuud iyo doctor maymuun bashiir sheekh maxamuud iyo bushaara bashiir sheekh maxamuud iyo asxaab badan waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan doctor cabdiweli bashiir sheekh maxamuud iyo salma cabdulaahi kaarshe oo meherkoodu uu ka dhacay waxay yidhahdeen caasimadda dalka imaaraadka carabta ee abudabi waxaana ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qaban ee bahda kala siiyo aamiin aamiin ibraahim ow heesa cajiiba mar haddii la yidhi heesaha aan inta badan dhegaystayaasha usoo xullo waa heesa aan ka fakarnay in dhegaystayaasha barnaamijkan dhegaysanaya in aanay caajis aanay ka qaadin oo ay falax falax ku noqdaan bal heesta xigta waa codkii macaanaa ee fanaanka xasan aadan samatar iyo xayaat doorsadaya shiiba doorsaday haweenku macaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortee doorsadaya shiiba ka doorsaday haweenku macaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortee uma dhiganin caashaqa ina soo dhaweeye uma dhiganin caashaqa ina soo dhaweeye xayaadi haddii baadsada adiga igu dhariye ee xayaadin haddii baadsada adiga igu dhariye dabalkaaga xagalaye adeegiyo labin jalaye layaashaninayadaye isahaa u dhaadhacaye sidaadhayda caanaha ilkahaaga dhulka sidaadhayda caanaha ilkahaaga dhulka ilmahaaga dhiri dhimashada dabaylu hadbadina urugaya dhameerka hawdiyo daataayo guridu hawdiyo dhameerka hawdiyo daataayo guridu adhuldaangu marida dhuldaangu marida dhuldaangu marida ku marida dhulkaan ku marida dhameerka hawdiyo daataayo guridu hawdi ameerika hawdiyo daataayo guridu kuuta aangu marila duurgaangu marila duurgaangu marila ku marila duurgaangu marila abartaba tekiida adulkooda wax ku yoorura didacdii u hoorti oobada ka maydha abardaba tekiida adulkooda wax ku yoorura uhoorti oobada ka maydha quruxsiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola adharaan sidaasay dugashaad ku roontay adharaan waana sidaasay dugashaad ku roontay ilowlahanka gidayay bisha loogu dowgalayay gurdeeri cashadayay dacwaygu kabarayay bal waxaan ku dhaafsado guudigooga helaya bal waxaan ku dhaafsado
hayso hees falaxfalaxsan mahay baano oo ka dhacaysa hayaadee waa hagaag dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa haye casho dhuuntaan ku marin lahaa dhuuntaan wax walba ibraahim waa lala aadan laakiin nasiib darra way yarta wax badan ba ama wax weyn ma mari karaanba ruuxii marana kama soo noqonaya horay waxbaa kasoo noqda mararka qaar waxaa tahay dhinaca waraaqaha mar kale haddaan jaleecno waxay ka timid midanaan gacanta ku hayo leyle maxamed sheekh abukar kaltuun axmed xasan sahre ciidla nuur faysa waa faysa bare axmed iyo raxma maxamuud caydiid iyo nasre maxamuud caydiid raaxo xaashi ismaaciil ridwaan cali qule iyo shukri maxamuud maxamed sacdiye aadan ciy iyo sidoo kale nimco cabdulaahi maxamuud iyo ayaan cabdulaahi cabdi farduus ismaaciil cali ayaan ismaaciil axmed ifraax axmed maxamed iyo dhammaan asxaabta kale ee aanan halkan lagu soo koobi karin baa layidhi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan xasan cumar nuur oo dacar lagu naanayso iyo marwadiisa kalatuun maxamuud cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsoomay baa layidhi magaalada hargeysa reerkii isku raaga ubad kheyr qabana kala hela ilaahay ha idinka dhiga baa layidhi duco halkaasi ku dhan tahay aamiintan u raacinaya waa hagaag dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo sadaad maxamed aadan iyo caaqil cabdiraxmaan cabdulaahi cali iyo yuusuf cabdulaahi cali iyo cabdiqaadir cabdulaahi cali iyo saynaan cabdulaahi cali iyo raxmo cabdulaahi cali iyo farduus cabdulaahi cali iyo aamine cabdulaahi cali hooyo safiya axmed diiriye iyo mustafe cabdi cawad iyo naasir cabdi cawad iyo maxamed cabdi cawad iyo mawliid cabdi cawad iyo rashiid iyo axmed iyo yaasiin iyo xuseen iyo bashiir iyo cawil cabdi cawad iyo waxay yidhaahdeen raxiima iyo nimco iyo aanisa iyo asma iyo ayaanle iyo dhammaan reer cabdi cawad waxaa kale oo taaniyo diraya saciid sheekh cumar yuusuf iyo naasir cabdi xirsi iyo maxamed cali maxamed iyo waxay yidhahdeen axmed cali nuur iyo ismaaciil xuseen farjar waa wariyahena v o a iyo cabdicasiis maxamed afrax iyo maxamed jirde goole iyo cabdixakiim maxamuud shirwac wariyaheena hargeysa iyo koosaar cabdiraxmaan faarax iyo maxamuud ibraahim xaaji nuur iyo cabdi fataax aadan cumar waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdinaasir cabdulaahi cali iyo waxay yidhahdeen raxmo xaaji cabdi cawad indhadeero waxaana ay leeyihiin farxad iyo reynreyn iyo nolol raaxo badan ayaan eebeda ka baryanaa anaguna adalgalkiina waa tahay amiintii baan lasoo degdegay ibraahim obal heesna u raaci heesta aan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa waa aan damaq jacayl Ay, dad israba warkood kaa daadashay waaw ibraahim oma si in yar mas kusii dar waxay ugu darayd
tii aan dunida rabay markii aan dul imid iyadoo doog dhex jiiftoo daawanaysa ubaxoo durba garaaska furatoo sii daysa timihii ibraahim waa waxaan kaa celinaya inbaad gaartay waa tahay halkii aan kaa celin ayaad gaartay haye waxaan maqli jiray waxaa lagaa celinaya maxeerada salkeeda ah waxaa tahay waa heestii adaa damaq daciif dhamaystiranaayo damaq jacayl banaankii axmed nuur
andamaq jacayl dad israba warkood kaa daadashay waxay ugu daray markii aan dul imid tan dunida rabay andamaq kacay dadisaba ku kadaadije waxay ugu dhahay markii aan dulimi tan dunida rabay iyadoo dad gaxjiibto daawanaysa ubaxo iyagoo dad dhexjiifto daawanaysa ubaxo sawraha dhamacdayo dubagaraydki furatayo sidaysa timid sawraha dhamacdayo dubagaraydki furatayo sidaysa timid animadaysa mise waa mugsiisa dibnaamaysa saarta iyadoo ku heli jiraaye dadu maxaad ka falisay dadow dadow dadu maxaad ka falisay dadow dadow dadu maxaa ka faliilay andadiyama deqayla kadaadje waxa aan geynay mariyo dhirtood oo ilaa durteen andadiyama deqayla kadaadje waxa aan geynay mariyo dhibtood oo ilaa dhufeen wuxuu sida daruuraha sagal waawgaha lacay wuxuu sida daruuraha sagal waawgaha lacay waa mid muuqada hablo haddaanani gudayna waxaygu dirqiyay ومن موقد هبلو عدان نني بدينا وهايبو درقياي عن إلي ما ديسا مستوى تفتيسا نعم يتصارتا يا دوبو هل الكرايه dado waxaad ka fali dado dado dado maxaad ka fali dado dado dado maxaad ka fali waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay iyo waraaqihii iyo heestii ugu dambeysay ayaan idinkaga tegi lahayn balan soo qabto waraaqaha ugu dambeeya mid ka mid a waxay ka timid xuseen xasan dhaqan oo wariyaha v o a ee beledweyne maxamed cismaan makaraan iyo axmed cabdi caraale kaaho cabdi caraale caasho cabdi caraale faysal cabdi caraale iyo eedo timiro caraale afrax iyo faysal caraale afrax iyo cabdulqaadir cumar caraale iyo aadan cumar caraale asxaabtu way fara badan yihiin iyo kuwo kaloo badan baa layidhi dhammaan dadkaasi waxay tahnid dhalasho u dirayaan aadan cabdi caraale iyo qaali cabdi iidow sabriye oo ay gabar igu dhalatay magaalada beledweyne gaar ahaan baa layidhi xaafadda kooshin waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda tahnid taa lamidana waxaa diraya baa layidhi maryan maxamed barkhadle iyo cabdi iidow sabriye iyo ayaan cabdi iidow iyo libaan cabdi iidow iyo madiino iidow sabriye iyo dahabe iidow sabriye iyo ruqiyo waa ruqiyo iidow sabriye waxay leeyihiin qaali cabdi iidow sabriye iyo aadan cabdi caraale gabadhaasi ugu dhalatay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda kooshin allaha ka dhigo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasha arda xaaji yuusuf siyaad iyo maxamuud xaaji yuusuf iyo saciid xaaji yuusuf iyo axmed ayaanle saciid iyo doctoresa faadumo maxamed cabdi iyo farxiyo cali xaashi iyo amaal sheebe sheekh maxamuud iyo cabdinajiib sheebe sheekh maxamuud iyo cabdiwahaab sheebe sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan daahir awaare iyo maxamed daahir awaare iyo cali daahir awaare iyo axmed daahir awaare iyo saciid daahir awaare iyo abshir daahir awaare iyo cabdirashiid daahir awaare iyo waxay yidhahdeen cabdirasaaq daahir awaare iyo mursal daahir awaare iyo yaasiin daahir awaare iyo waxay yidhahdeen jawaahir daahir awaare iyo faadumo daahir awaare waxayna taaniyad gaarsiinayaan doctor cabdiweli bashiir sheekh maxamuud iyo salma cabdulaahi kaarshe oo meherkooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen magaalada abudabi waxaana meherkaasi aan eeb uga barinaa inuu u horseedo nolol raaxo badan iyo guur ay ku nastaan aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan leeyahay warqadda ugu dambaysa ibraahin oo dhinacayga waxay ka timid hooyo maryan nuur ducaale iyo sahre ciidla nuur iyo raxme ciidla nuur iyo axmed ciidla nuur iyo ifraax ciidla nuur iyo xasan ciidla nuur iyo nimco ciidla nuur najma ciidla nuur iyo ibraahim ciidla nuur iyo maxamed ciidla nuur iyo mumtaaz ciidla nuur iyo mubaarak ciidla nuur iyo muha ciidla nuur dhammaantoodna waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan siciid jirde heybe jire iyo marwadiisa hodan axmed cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxa ay leeyihiin meherkaasi ibraahim oo heesna way soo raaciyeen waxay yidhahdeen heestanna noo raaciya annagaaba sidane waa heesta alkudhageedu yahay aroos oo ay ku luqeeyaan kooxda xidigaha Aan wanaagsanidu waxay kugu hataa halowsiga kalgacal alku doonaye waxa hagar lacab hooyigay dhisten loogu hoynayaa loo hoynayaa
habandhalan kiciibiyo iba badan ayaan hanashada jacayl awayo markay wada heleen arooska way garayeen hambalyaanu miciyeen hambalyo
heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii hambaryada iyo heesaha inta aan mar kale hawada ku kulmi doono waa caashi ibraahim xaashi cuud iyo ibraahim xasan dandure oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
marwahoodaliyo injineer maatiisiantiyey ilkama maqni
markalabahuwade dhaqankiya hidaha wiilashiyo xabluhu ariraha qabta waxaa loo hubaa heesaha inaad loogu hagarbaxe loo hagarbaxe markalabahuwade dhaqankiya hidaha wiilashiyo xabluhu ariraha qabta waxaa loo hubaa heesaha inaad loogu hagarbaxe logu hagarbaxe
habandhalataciidiyo dibo badan ayaan anashada jacayl awayo markay wadaahireen arooska uga garayin hambaryaan uniye hambaryo
habandhalataciidiyo dibo badan ayaan anashada jacayl awayo markay wadaahireen arooska uga garayin hambaryaan uniye hambaryo hayiyo hayada guurka mahadhe higsiga kalgacal kamanaha habdhaqan hogaamiyo hortaye anana ducahooyanidi ducahooyanidi hayiyo hayada guurka mahadhe higsiga kalgacal kamanaha habdhaqan hogaamiyo hortaye anana ducahooyanidi
habandhalataciidiyo dibo badan ayaan anashada jacayl awayo markay wadaahireen arooska uga garayin hambaryaan uniye hambaryo
habandhalataciidiyo dibo badan ayaan anashada jacayl awayo markay wadaahireen arooska uga garayin hambaryaan uniye hambaryo
habandhalataciidiyo dibo badan ayaan anashada jacayl awayo markay wadaahireen arooska uga garayin hambaryaan uniye hambaryo
habandhalataciidiyo dibo badan ayaan anashada jacayl awayo markay wadaahireen arooska uga garayin hambaryaan uniye
codkaasina wuxuu gebagabo yahay idaacaddeenii galabni waa idinla socodsiinayeen maxamed colaad xasan iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar tan iyo intayna idaacadda caawa ee toddobada fiidnimo ku kulmayno waa bahda v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo kulantiin dambe oo xiise leh